You're with SBS Radio.
u malaynaayo ee curriculum ka tayo fiican ragga marka loo yimaado mary mawaada la baraayo iyo dadaalkaan bixinayno mid walba uu ka weeyaan maxaa jira boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan keleen awaris ayaa jaamacadda siinaa jaamacadka adduunka badankooda boqol iyo soddon boqol iyo labaatan areadaasa ugu badan hadday boqol iyo afartan gaadho way weyn tahay waa dhici karta marka annaga in laydhaha tababarka levelkii la rabay ma aha waa suuragal waa run laakiin beri macnaheedu ma aha dadka banaanka ishiay ka tagfiican yihiin ma jirta tacdo waa dhici karta inay meelo yaran ay taaga fiican yihiin laakiin dhibta taala meeshan annaga hal shay ayaan ka dalbanaa dowladda dowladdeena iyo dowladaha gobolladaba marka shaqa soo baxdo dadka imtixaan ha laga qaado maxaaba mogtay adiga diyaas bare iyo dadka gudaha jooga la isugu diri waa walaalo way isu wada baahan yihiin waxaa la rabaa marka in imtixaan la inta laga qaado ardayga ku guulaysa besa la qaata yani waxaana hubaa sharikaadka wasay ee dalka maanta ka jira waa og yihiin markii imtixaan la galay annaga computer sayniska markii ugu horreysayna samaynay ee adda ugu weynayd oo telefoonaadka ka shaqaynaysa dalkan markaa markay toddoba ruux ay rabtay imtixaanka ka qaaday oo lix jaamacadood oo adduunka kale iyo muqdisho university oo ahayd kooxdii ugu horreysay soo baxday waxaan hubaa toddobada isku xusay muqdisho university ba ahaayeen xagga annaga khubaro indiaa ka keenay bakistaana ka keenay africa aa ka keenay soomaalidii taqaana community science ayaa kolkii dambana qaar helay saa daraaddeed fiiri annaga waxaan rabnaa keliya imtixaan marka la qaado ma qabno ogdo laakiin markii dadka hoos loo qaato oo ruux intuu ruux iska keensado ee ama la geeyo central banki ama jaamacadda iska geeyo ama shaqo sharika la iska geeyo taas marka waa la iska dhici kartaa ruux dadku inay iska hadlaan waa dhici kartaa laakiin maanta ani waxaan ku hubaa meel kasta oo tagto isada jaamacadda way ka muuqataa nasiib wanaagna way tahay runta marka la yidhaahdo danoonka muqdisho marka kasoo degto wasaarad walba oo tagtana maanta way joogaan waxaana ogahay aniga haddii imtixaanka laga qaado jaamacaddii tabar darana markaa hadii isxoojin lahayd marka ardayda soo bix weydo dadka diyaarka ka yimaadana markaa isxoojin lahaa meelaha loo tartamana dadka ugu badan waxaan isleeyahay jaamacadaha dalka ama muqdisho university iyo kuwo kaleba oo wanaagsan way jiraan lagama wanaagsana laakiin waxaan isleeyahay dalkeena weli waxaan ka jirin imtixaan public oo inta la qaado si feera oo siman loo qaado ardaygu uu hubo inuu xaqiisa helaya taasaa inaga dhiman waxna way ka bilowday laakiin in lasii qortay unbaan rabaa keliya yani waa gartay eh, dabcan eh, jaamacaddii u horreysay baa tihiin eh, xilli dagaalka sokeeye uu waddan ka socdaa furteen dhib badan baa ka soo marteen soomaalida eh, dhaqan waxay leedahay ah, qofkii dabakaaya furtaa dhowr baa laga daba furtaa marka hadda muqdisho waad og tahay oo jaamacado badan xaafad walba mid baa ka furan marka jaamacadda muqdisho kuwaas cusub oo qaarkood lagu tilmaamay eh, dabakaayooyin meeshii jaamacad runtii looga tilmaami lahaa maxay uga du- maxaa uga duwan tihiin Eh, horta jazaaka alla kheer waxaan eh, isleeyahay eh, labaatan sano ka hor laba iyo labaatan sano ka hor baa jaamacadda la furay daban markaas in jaamacad la furi karo mustaxiil baa loo arkayay maanta soomaaliya waxaa ka furan boqol jaamacadood ka badan baa ka furan qaar fiican iyo qaar dhexaada iyo qaar iska liitaba way leeyihiin waa run laakiin sheekadii shalay ahayd jaamacad ma la furi karaa haddan oo maanta miyay taallaa may ma taallo hadda waxaan ka murmaynaa aniga adiga jaamacado aan tayo lahayn baa jira uuga diidani laakiin waxaan hubaa jaamacad kasta oo la furo haba liidata yani wax yar dadka way baraysaa kuwa ugu yarta in yar jiranta bari kuwa tabcana way jiraan oo alxamdulilah meelaha raallikan ay soo gaadayna way jiraan waxaan marka ana isleeyahay shalato haddii dadku dhammaantood qori iyo dil iyo taangiyaal iyo baabuur qasilan ay ku tartamayeen ugu yaraan waxaa lagu tartay maanta waxaa kamid a iskuulaad iyo jaamacaadku waa kamid meel marka waxaan soo gaarnay la yidhaahdo eh, jaamacadaha aan tayayno ayaa la soo gaaray wasaaraddana hadda way ku jirtaa oo hadda eh, wasaaradda tacliinta eh, wasiirka tacliinta wuu ku jiraa wasaaradda way ku jirtaa in la tayeeyo waxbarashada waa hawl qaran waaye taban hawl qaran waa go-aan in la qaato oo commission la sameeyo oo shuruud loo soo dejiyo jaamacaadka kor bay aadaysaa marka jaamacadka muqdisho markaan ka hadlayno waxay inta kale ka duwantahay horta waa bilowgii waayo yani way ugu horreysay waxaana weeye waxaan isleeyahay jaamacadaha dalkana ma raba anu hadda in afaaniyo maxaa yeele jaamacadu o dhan waa jaamacadahaydii waa wada jeclahay kulligood xataa kuwa aan isleeyahay way liisaan waa u tagaa waa waaniya aniga maadaama aan ra-iis hore ahaa jaamacadda ka ahaa maadaama aniga aan tacliimta wax kasoo dhisay tacliimta dadka inay dhisataan rabaa aniga laakiin muqdishadu waxay kaga duwan tahay dhowr shay kow waa jaamacaddii ugu soo horreysay laba jaamacad aan sheris lahayn oon dad ka dhaxaynin oon lacagteeda idna qaadanaynin oon la dhexlaynin waayo marka waa foundation waayo yani jaamacad ma aha iyada ka soo baxda la qaybsan karo ma aha waa foundation waa waa taqaana foundation waxaa lagu yidhaahdo afafka barate dalka australia waxaa weeye waa mu'asaso ama institution aan fuuq lahayn qoys lahayn dad gaara lahayn ummaddu ay ka leedahay ummaddaa loo maamulaya hadday billions hadday hesho oo lacaga waxbarashadaa lagu sii dhisayaa taana waxaan isleeyahay jaamacadaha badankooda inay kaga duwataan rumaysanahay aniga shalay madax baan ka ahaa maanta shaqaan ku leeyahay malaha maanta jaamacaddu boqolaal milyuun ayay dhismaheeda iyo dhulkeeda iyo qiimaheedu dhegahay jirin aan maanta aniga ku leeyahay ma jirto run ahaan yani saa daraaddeed ka iga dambeeyana saa umu noqon ka kale saa umu noqon ilaa qiyaamada inaa saa usootaa loogu talagalay marka waa meel labaaday kaga duwan tahay waxaan isleeyahay waxay kaga duwan tahay oo kale si rasmiga in loogu barto afka carabiga ah oo dalkeenna luuqada labaad inoo ah iyo afka ingiriiska ah soomaalidana mawaad yaryar marka qaarkood lagu dhigo laakiin laba af inuu ardaygu wada baranaayana macno weyna ku fadhidaa marka saas loo fiiriyo calaaqada taban ay la leedahay caalamkana way kaga duwan tahay in badan oo sideed urur ilaa sagaal urur oo caalami ah oo unesco ay kamid tahay ayay ku jirtaa marka kuwaas oo dhanna markhaati waxay ka yihiin jaamacadda commitmentigeeda iyo sida ay u ilaalinayso ballamaha ay qaato iyadana waa og yihiin waxaan jaamacadda marna ka dhicin ama in la kala qaybsaday ama laisku laayey ama laisku khilaafayna marna ma ka dhicin yani saas daraaddeed marka saas laisku duuduubo meelaha ugu weysan ay kaga waana jaamacadda hadda beesha ugu weyn dhinaca kale marka la fiiriyo calaaqadana calaaqaday ba leeleedahay waxay kaga duwan tahay jaamacaadka kale dhammaan inay soo gacan qabato ay la taliso wixii u yimaada iyada ee la tashadana si lilahi ula taliso oo hadda ururada samaysan qaybta ugu muhiimsan soomaali reen ahaan aniga ustaad suleymaan ayaa ka dambeynay jaamacadda camuud waa meel marka jaamacaddu ay u tahay lasabar ururada samaysan oo soomaali reen u horeyso kan kale hadda soomaalida ay konton jaamacadood ugu yaraanaysa reebiso iyadana qayb muhiima ay ka ahayd waxaasoo dhan marka la fiiriyo meesha ay kaga jirta dalka waa meeshaas waaye laakiin waxaa rabnaa jaamacadahaas waaweyn hadda soomaali reen oo dhowr iyo toban jaamacadood ugu yaraana iyo kuwa kale dhammaantoodna in lays wada kaalmayso iyadooda kor loo qaado jaamacadda ugu fursadada anigoo hadda jaamacadda aan mas-uulka ahayna way iga go-an tahay say ahaan jaamacadaha inaan qaybta ahaado intaas oolahay waa gartay waxaad tiri waxaa lagu bartaa af carabiga iyo af ingiriiska af soomaaliga maxaa ku dhacay ditore af soomaaliga wuxuusan lahayn kurukulam dhamaystiran oo heer jaamacadeed ah ma jiran maanta yani marna muusan jirin asalkeenaba waagi hore wadaseedabaa markii af soomaaliga la qoray oo iskuulaadka hoose iyo ka dhexe iyo ka sare lagu bilaabay markii la soo gaaray jaamacadda dhinacna talyaani buu ahaa dhinacna ingiriis buu ahaa saas daraaddeed maynan ku guulaysanin inaan development ku samayno horumarino afkeenna hooyo oo ka dhigno meel uu soo gaaro in lagu barto kurukulumka jaamacaadka la soo gaarsiiyo waa meel hawl qaran u baahan oo inaduwe saas daraaddeed been aan sheegi karno oo bil arday aan kitaab helaynin oo maanta haddaa internetka gasho kurukulumkaayada af soomaali ku qoran ma jiro ma la helaayo saas daraaddeed waxaan goosanay inaan dadka afafka suuragalka aan wax ku barno labadaa afbaa markaa noo dhib yaraaday inaan wax ku barno waa garta tan u dambaysa doctore doorkaagu muxuu ahaa intaad jaamacadda ka shaqaynaysa dadka adigoo kale ah oo waxbartay oo ama brofesorada ama macalimiinta waddanka maxaad rabi lahayd inay ka qabtaan oo qaarkood laga yaabo inay dibadaha joogaan oo ku dhegaysanayaan
run ahaan horta waxaan rabaa jaamacadda inaan u sheego labiyo labaatan sano waxay toban faculty ayay labiyo labaatan kaa sano hadda ay soo gaadhay bachelar iyo master iyo b h d na maanta way bixisaa yani intaas in aada loo ogaado run ahaan waa qayba ka mida marka meesha ay soo socotay oo moogtahay ay soo gaadhay waa meeshaas waxaan isleeyahay baraanjigeedii ugu horreeyey oo boosaaso ka fureyna maanta waa canada university waa jaamacad kale oo la yidhahdo hd university ama jaamacadda badda cad oo boosaaso baraanka jaamacadda ku lahayd iyadana waxaa weye jaamacad gaara ayaan hadda laba sano ka hor aan ka dhignay oo la yidhahdo jaamacadda badda cad saas daraaddeed jaamacadda sidaasay dalka ugu bidsanayd oo hargeysa baraanjin oo postgraduate daraasada sare ayay ku lahayd iyadana aan rajaynayna mustaqbalka inuu jaamacad fiican noqdo waxaan rabnaa marka intaas waa intii tabaan jaamacadda iyo say u socotay iyo taas oo kale ugaan dadka banaanka jooga akhyaarta banaanka joogta banaanka wax ku baratay waxaan isleeyahay wax badan baa la wada qaban karaa runta marka la yidhaahdo annaga keliya waxaan rabnay sideed iyo labaatan kaa sano ee dagaalku socday ayaan dhul ka shaqaynaynay annagoo jaamacado banaan kasoo shaqaynay oo profesoro ka ahayd ayuu ilaahay wuxuu noo sahlay inaan dalkanagii nimaadno oo ardadanadii carruurtanadii aan wax barno oo dadka soomaalida tacliin loo iftiimiy ama su sare ama suu hoose ha ahaato waxaan isleeyahay dadka banaanka jira oo wax bartay ood adigu kamid tahay iyo inta kale wax weyn bay dalkan u qaban karaan hadda barnaamijka saaka aada wato ugu yaraan jaamacaadkaas oo dhan inay ka furan yihiin dadkay baranaya waxaa dhigata inaan kuwo kale oo sida jaamacaadka loo horumarin lahaa inaad mustaqbalka aanad ka sheekaysanaa suuragalooda halka sidayso waxaan isleeyahay waa qayb kamid ah waxqabadkiina qaybta labaad an waxaan isleeyahay dhulka inay yimaadaan oy soo booqdaan oy arkaan dhulka horta wax ka jira dadkii marka sii joogay waxay qabteen markay arkaan iyaguna wax ku dari doonaan waa ogay aniga diyaasbarada iyo gudaha hadda waaba laisku dacaadaya oo dagaal baa laga dhex abuuray aadaan uga xumahay sababtana aniga markaan yurub iyo aada ugu soo wareego run ahaan waa u sheegaa diyaasbaraha haddaysan ahaan lahayn maraaxishii lasoo dhaafay dhibaato badan oo iyagu xalliyeen baa jirta yani waad ogtahay taban shilin walba helaan way soo diri jireen markii baahida loo dhammaanayay lacagta ugu badan dalkan imaanaysay iyagaa soo diri jiray in marka maanta la halmaamo ma aha laakiin waxaan isleeyahay haddii inta la yimaado idinkoo dhan aad timaadaan fasaxa usoo qaataan gobollada kala gedsan aad tagtaan waxaan isleeyahay hawl fiican ayaad ka qaban lahaydeen waxaa suuragal a marka dhulka aad joogtaan khibraadkiisa waxbarashada khibraadkiisa tijaarada qawaaninta sida loo ilaaliyo inaad noo soo gudbitaan oo marka aan kala faa'iidaysano dadka nagii gudaha sii jooga iyo dadkiina banaanka aan isu kala faa'iidaysano waxaa kale oon isleeyahay shirar ayaan hadda qabanaa mararka qaarkood hay-adan hadda aniga aan mas-uulka ka ahay oo east africa association for research and development magaceeda dibad baan ku qabanaa oo soomaali gudaheeda iyo turki iyo meelo kale oo adduunka aba shirarkaas baa uibaadan soomaalidu aad u kala faa'iidaysan lahay lan waxaa dhihi karta in boqol ruux oo soomaali ah oo waxbaratay dhalinyaro rag iyo dumarba leh mar haddee ka doodaan soomaali see loo horumariyaa wax weyn oodan adiga hadda iyo anu aynan filayn baa kasoo baxaya laakiin keli noolaanshaha dhaqanka inoo ah taa inaan ka xoroobo ayaa ila fiican runahaan haddaan la duka yidhahayna jaamacaadkana lama sameeyeen dawladdan hadda carte ugaraa cartaas kusoo ururada bulshada soo dhiseenna haddaan la kaalmaysan lahayn lama dhiseen amniga maanta ka jira waqooyiga iyo wanaaggaa ka jira haddaan la kaalmaysan lahayn lama sameeyeen puntland ka jira lama sameeyo haddaan la kaalmaysan lahayn marka la kaalmaysa marka hataa waxa laisku khilaafsan yahay inaan ka doodno oo la yidhaahdo soomaalidu maanta maxay isku khilaafsan tahay oo gobolka waqooyi muxuu somaliland u yahay uu goosanayaa ma la khalday oo gobolada koonfurtu maxay u heshiin la-yihiin haddii dadka waxbartay ee banaanka jooga iyo kuwa gudaha iskaalmaysaan ani waxaan isleeyahay wax wanaagsan oo quruxsan ayaa kasoo baxaya dadka soomaaliduna dhib weyn ma qabaan waa dad laisku diray dad kuraasi raba iyo siyaasad ayaa isku diray waa la soo laayay way isdileen cadow dibad baa jira oo gudahooda ku jira caloosha reefulena wuu jiraa haddii caqligeena aan isu geynana waxaan anu isleeyahay wax weyn baa la qaban karaa waxaasina dalka gudihiisa iyo bannaankaba inta waa laga qaban karaa isleeyahay
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.